dhammaan bartan waxaan uga mahad celinayaa saxaafadda madaxa bannaan ee somalilan oo muddooyinkii ugu dambeeyey ilaa abril aan idhaahdo habeenkii uu ku dhacay wargeeska hubaal weerarka ilaa maantadan oo ugu dambeysay hawsha hubaal aad uga shaqaynaysay oo hadh iyo habeenba lala garab taagnayd taageero iyo baahinta wararka ee korbartay marayaan taas waata aynu ku wada nahay saxaafadda ee aynu ku midaysannahay markaa horta iyada maxadnaq gaar ah ayaan idinka siinayaa sideedooda ogtidnahayba muddadii dambe ilaa laga bilaabo bishii juun labiyo tobankeedii wargeeska hubaal xayiraad dhinaca xukuumadda ah ayaa saarnayd kadib dabeedna aniga iyo sasaftiraha wargeeska xukun baa nagu dhacay xukunkii nagu dhacay run ahaantii damaanad ayaanu ku soo baxnay adigu hawshii dabeedna laba guruub oo guruubna saxaafadda ka mid yahay guruubna uu ka mid yahay xukuumadda ayaa beryahaaba wada hadallo ay u socdeen alxamdulilah shalay bay soo gebagowday oo hawshaa cafiskeedii madaxweynuhu noo fidiyey dhowr arrin baan doonayaa bartan markaa inaan ka caddeeyo dhowrkaa arrin waxa weeyaan mid waa kayskii hore ee weerarka ahaa ee afar iyo labaatankii abril lagu dhacay dadka u yaro qaatay in kayskaa hore ee afar iyo labaatanka abril iyo kayska dambe xayraadda aysa saaran yihiinoo labadaba la dhameeyey bulshada waxaan u sheegayaa kayskaa hore inaanaan ka wada hadal mas-uuliyiinta xukuumadda waayo kayskaasi wuxuu ku dul dhintay jananka ciidanka booliska cabdilaahi fadalninka laydhaah oo arrintayadaa sidii aanu ka yeelnay annagu dembiilihii aanu qabannay eenu sharciyadda u ixtiraamnay isagoo aan loo ixtiraamin oo kiiskaygii ilaa maanta meel allaala meeluu dhigay iyo meeluu ku dambaysiiyey aan wax information iyo wax warbixina aan naga siin kayskaa jananka aad baan ugu dhalinayaa wasiirkan cusub ee arrimaha gudaha cali maxamed warracade waanu ka wada hadalnay wasiirkuna waxa uu noo sheegay inuu kala hadlay cabdilaahi fadal hawshaa sidii u soo dhammayn lahaa ilaa iminkana wax warbixin ah kama hayna jananka taasi waa taa hawsha dhammaatay waa hawshii xayiraadda ee wargeeska saarnayd iyo xukunkii nagu dhacay ayuunbaa dhammaaday laakiin keeskii hore waxa uu taagan yahay barta ciidanka booliska sida aynu naqaano dembiyada ka dhaca dembiyada maxaa yeeday ciqaabta ah waxa baadhisteeda leh c i d da kiiskaygu c i d da kuma jiro laan kaloo baadhiseed oo boolisku leeyna kuma jiro cabdilaahi fadal markii ay nagu dhacay kayskani saddex nin ayuu u magacaabay baadhistiisa saddexdii nin mid isaga xilkii saldhigga dhexe wuu ka qaaday oo ninka diin qalan laydhaa cabdilaahi xasan faarax ninka laydhaa oo isaguna taliya ku-xigeenka qaybta ah wuu bedelay oo wuxuu bedelay gobolka gabiiley cabdikiina waa c i d u joogaa xitaa dadkii kayskayaga loo saaray baadhistiisa ayaa midba meel laga tuuray taasina waxaan u malaynayaa un inuu dadayo oo uu dambabasayo jananku kayskayaga oo uu doonay inaan waxba ka soo bixin xukuumadda waxaan ka codsanayaa iyo golayaasha sharci dejinta jananka bal in la weydiiyo waxa kayskayaga hore ku fadhiya taasi waa taa tan dambe ee xayiraadda iyo haddii laba kuurooyey xadhigayga ee shalay cafiska madaxweyne looga fidiyey madaxweyne madaxweynihii qaranka waa u mahadnaqaynaa madaxweynaha waxaan leenahay madaxweyne taayadaa kale lah wax ka qabo taasi waa intaa ilaa xayla kafta kun lagu badnaayo lacagtii kalena lahaa oo barada madaxweynaha soo salanteen lacag baad qaadateen lacagtii kale bulshadana waxaan sheegaynaa wax lacagana la qaadane ayaa hayru arrintu laga wada hadlayo saamaxaada iyo iyo iyo iyo xukunkii lagu dhacay wabillahi tawfiiq maxamed xasan
bismillaahi raxmaan raxiim sidaa guddoomiyuhu u sheegay ayaa arrinta nuxurkeedu uu ahaa waxaase ku daraya labada qodobba ugu muhiimsanaa ee ahaa tan cafiska ee shalaytaba madaxweynuhu u fidiyey aniga iyo gudoomiyaha iyo xayiraaddan uu ka qaaday runtii laba isa saaran bay ahaydoo tan xayiraadda waada weedanoo iyada dee labiyo tobankii juun baa la saaray institutionka haddana individualis baa eedaysnaayo waa kii haddana xukunka u dhacay oo taas waa kii madaxweynuhu dhameeyey si kastoo ay ahaatee madax meel ka sarreeyo la taabtaa ma jirta madaxweynuhu waa kii ummaddu dooratay waa ka loo noqonaya marka ay noqoto in laga wada hadlo amaba xal la doonayo annagu kamana masu kalamana ma suugayno cafis uu fidiyo iyo arrintaeeda oo uu xal ka gaadho cid kalena annagu ugu daba fadhiisan mayna ayaan qabaa arrintaasi tan kale ee iyadoo ahayd afar iyo labaatankii avril oo imika muddo afar bilooda laga joogo waa tii saq dhexe niman boolistii soo weeraray wargeyska dad badan waanu ku joognay laakiin dee si kastoo loo soo qorsheeyey wargi howlgalkaasiba waa kii fashilmay ilaahay nagu guuleeyey inaanu mid ka mida qabanno isla weliba bileyskii oo uu ka tirsanaa dib aan ugu celino annaga oo doorbidayna inaanu xagga sharciga aanna looga dheeraynin haddii si kale waayo wuxu dhici lahayd habeenkaasi oo meesha dhiig ku daadan lahaa ama uu fakan lahaa kaasi sidii ay doonayeen ayay noqon lahaydo waa fashilmilad arrintu halkan may soo gaadheen intan aanu meermeeraynay afarta bilood ahaydna waxaa la doonayay un baanu qabaa in inuu feedback annagana laga helo laakiin waanu samayn weynay oo waxaanu ixtiraamaynay sharciyadda iyo taageerada aanu shacbiga ka haysano ilka dhigle maxaa lagu aaminayaabaa soomaalidu tidhaahdaa nimankiina soo weeraray ee weliba saraakiisha ahaa oonu arrintaydii dib ugu celinay caloole waa kan ka warramay in janankii bulaysku uu dambabasayo cabdilaahi fadal iibaan afkiisa isagaa ka sheegay inay labaduba bilays ahaayeen kanaanu qabanay iyo ka kale baxsaday ha ahaadaane laakiin waxaa mar kasta la isweydiinaya maxaa ilaa iyo waktigan loo hayaa oo rumaan kuma joogo jeelka uguma jiro maxkamad lama geynin kiiskiisii lama furin mar baa la isku dayay in kiiska keligii la furo isagoo kii kala maqanya laakiin taana waanu diidnay maalintii annagana la xukumay sidii nalii soo waday markii jeelkana la geeyey kii aanu soo qabanay oonu booliska u dhibnay ee jeelka kusii jiraa naloo geeyey qolkii uu ku jiray runtii waanu karaynay maalintaasi inaanu maxaeday aanu xog badan ka helno laakiin annagaaba taayadu ku mashquulsanayn ninkii markaas waxa aanu dalbanaynaa in waxaanu halkan ka ballan qaadaynaa ninkaa xidhan ee aanu qabannay iyo ciddii kale ku lug lahayd baa annagu niman dad aanu u raacayno ma lihin maxaeeda kiiskaasi waa naga saamax laakiin waa haddii naloo sheego ciddii dee godobtayadaasi aanu u raacayno ee sharcigu maxay aheday uu noo tilmaamayo iyo kii maqnaa ee baxsaday in naloo sheego cidduu ahaa bilays wuu ahaa laakiin huis hu annaga haddii kaan loo sheego ninkaa xidhanna waa naga saamax arrintaydana waxaanu u wakiilanaynaa ummadda wax kastaa dunida way dhacan ha dhacaana laakiin waxaa mar walba muhiim ah oon xalka maxaa waxaas u dhacay haddii qadar ay ahaydoo de sida ay doonayeen ay noqon weydo qoladii waxaan ka dambaysay dee bilaa calaykum ragnimada laga raacaaye runta ha iska sheegaan adduunyadu maxay eeday maantoo keliya maaha u dabihii maalmuhu anugu taasaan odhanaya waxaanse mar labaad ku celinaya anoo taakiidinaya hadalkii guddoomiyaha arrintayadu mid laga hadri karo maaha kamana hadri doono haddii maanta xukuumaddu ay ka meerasasa ama jananka bilayska iyo saraakiisha kale ee ku lugtale ay maxaayada dambabasayaana maantoo keliya ma joognay maalmuhu way badan yihiin cadaaladuna marun bay cadaaladuna imanaysaa dhamaystaysu horta waxyaabihii la isku haysta waxaa ka mid ahaa in irbadiinu ama qalinkiinu aada ugu kululaa marka haddii heshiiskan dhacay macnaheed waxa weeye tii waa iska daynara soo maha iigtaadi anaa ka jawaabayo siciida waad mahadsan tahay horta heshiis dhacay ma jiro waxaanu saxeexnay iyo waxna laga saxeexin jiray shuruud la-aan baa maxay ahaday cafis xayiraadda lagaga qaaday wargeyska shuruud la-aanha lagaga qaada ee wax anagu nalagu xidhay oo la- oo- oo nala yidhi sidaa iyo sidaa yale waxaa ma qori kartaana ma jirto ummadda taasaanu ka ballan- u ballan qaadina wargeeska hubalna cadadkiisii laba boqol iyo afar iyo lixdan ee ugu dambeeyey halkii uu ku joogay ayaanu leenahay wuu ka sii anbaqaadmayaa sidii baana bulshada ugu xidhnaanaysaa de annagu wax gafana maanu samaynaynin sharci darrana maanu samaynaynin wixii runta ah cidna ku farsan maxay aheeday runta ku Wax dabaqa- jira.
lagu dabaqayo iyo wixii jira dee haddii aanu ka qarino maxay aheeday annaga maxay aheeday arrintaasi numa een, kalsoonidaydiiba wiiqata Een, annagu qalankayguna inuu kulula maanu aaminsanayn nima shaqaysanayo halkii saxaafadeed iyo weygii ummaddu een, Wax loogu dhulka uga gudbinayo.
saarnaa warkooda u gudbinaya baanu isu arkaynay niman idinka dhexlaysay iyo niman mucaaradad gaaha watay iyo niman meel ka gubanaya midna maanu ahayn waxaan anagu kaliya wadanay een, ummadda ummaddaa waran ee carowga ah een, ummaddaa dee boglaalan inaanu runta iyo xaqiiqada u soo gudbino waana ta keentay in annagoo aan sanad gaadhin een, aanu dee sumcadda iyo kalsoonida iyo shacbiyadda iyo taageerada ku yeelano shalay markaan wada furay madaxweynaha- madaxweynaha ku weyne sadeeq nimankiisa warbaahinta inay madaxweynaha ka soo hadal qaadeen iyo eh, wasiirka madaxweyne ee arrimihii ay dilka wargeyska lagu soo weeraray iyo arrimihii adiga dhaawaca uu soo gaaray iyo arrimo ah qalinka arrintaas arrintaas ma ka warrama runaantii walaal arrintaa waxba kama jiraan haa weerarka food keliya looma soo halqaado oo iishii ku wejiyey waxaa keliya lagu hadlayo xayraada iyo